Waxaa sare u kaca laga dareemayaa qiimaha la iibiyo raashinka waddaniga ah sida galleyda, masirta, salbutamada iyo digirta suuqyada beledweyne. Galleyda ayaa markii hore la iibin jiray shan iyo toban doolar iyadoo hadda la siisto laba iyo labaatan doolar. Masagada ayaa sidoo kale la iibin jiray siddeed iyo labaatan doolar halka hadda ay gaartay soddon iyo laba doolar waxaana sare u kaca sababay dalagyadii soo go'i jiray oo yaraaday. Qaar ka mid ah ganacsatada iibiya raashinka waddaniga ah ayaa ka warbixiyay qiimaha raashinka iyo isbeddelka ku yimid.
waxaan ka mid ah hooyooyinka yoobsa magaalada beledweyne ka shaqaysto gaar ahaan yoobsan waxaan gadaa masagooyinka dalaga oo wadanka oo kala duwan galleyda misirta qamadiga wax walba aan gadaa qaymaha nagu soo galo waa qaymo badan marna hoos uu noogu dhacaa marna kor ugu socdaa galleyda hadda waxaan ku gada jirnay toban iyo shan doolar hadda waxay nagu mara labaatan iyo labo qamadiga caddaha wuxuu nagu maraa ewel waxaan gada jirnay labaatan iyo shan doolar hadda wuxuu nagu marayaa soddon iyo saddex doolar waxaa nagu yimid sarakac aad u badan Qa- markaan suuqa aan fadhiisano qoraxda aan fadhiisanana ka makayna qaymihiisa waxaan kaloo gadaa qamadi madoobahaan gadaa ewel waxaan ku gada jirnay toban iyo siddeed doolar hadda wuxuu noogu fadhiyaa labaatan iyo shan doolar noogu fadhiyaa markaan beegbeegnana qaymahaas kama keeno waxaan gelinaa qorax waxaan gelinaa juhdi waxaan gelinaa baac waxaan gelinaa qaymo dhime waxaan gelinaa deyn waxaan gelinaa erga waa naga cantuugo waa isdhimaa walaahi aada qoraxda ugu rafaadsannahay hadda n- waxaa noo soo noo bedelana ma aragno alxamdulilah rabbi caalamiin waana ku ladanaa maasha allah waxaan gadnaa masirta sideedoo kaleeto soddon iyo saddex doolaraana laga soo siiyaa koombadiina waxaan gadnaa dhibic sideed waxaan gadnaa ama toban iyo siddeed kun sidaa u taqaaniin Een, waxaan gadnaa een, salbugtadoo kaleeto toddobaatan iyo shan aan gadnaa ewel waxaan gada jirnay toban iyo shan doolar aan gada jirnay hadda waxay nagu tahay toban iyo toddoba doolar waxaan kaleeto oon gadnaa galleyda oo xashirsan waxaan kaloo gadnaa galleyda oo jilqaba waxaan kaloo gadnaa misirta waxaan gadnaa caleenta iyo cusbada oo kaleeto waxaan ka- waxaan ka waxna sisinta oo kaleeto aan gadnaa oo waxaan ku darnaa baasto oo kale aan gadnaa qof walba dalabkeeda aan u gadnaa maasha allah alxamdulilah waa ku fiicannahay inkastoo suuqa hadda sidaan rabno uusan ahayn oo qaymihiina kor nooga oo nooga kacay ee, ho- hoosna uu u dhacsan yahay oo beeciina uu aada u soconin marka waxaan rajaynaynaa insha allah in beeraha loo wacyigeliyo oo beera dalabka oo wax noo soo saaro sida dalagayna waddankayna aan wax u soo saaran macsarada heerkeeda waxaan gadnaa kiiladii waxaan gadnaa hal doolar iyo labaatan ay nagu soo gashaa markaan shiidnana waxaan kasoo saarnaa maankaal waxaan kasoo saarnaa macsaro calaa liitarkii waxaan gadnaa laba dhibic sideed aan gadnaa maankaalkeeda waxaan gadnaa lixda senti aan gadnaa maasha allah aadan u ladanahay inkastoo qiimo dhac hoos u badan oo jiro aan hoos noogu dhacsanya qiimo dhaca ana markaan soo qaadaynana qiimaha liitarka macsara laba doolar iyo siddeetan aan gadnaa kiiladina hal doolar iyo labaatan iyo shan sentin ugu soo gashaa maankaalkan kiiladina waxaan gadnaa markay tahay nus doolar ka suuqa ka shaqeeya absanaahay loorka masagada wuxuu ahaa jiray labaatan iyo siddeed doolar haddana wuxuu noqday soddon iyo laba doolar loorka galleyda ii sheeg wuxuu ahaa jiray toban iyo siddeed hadda wuxuu marihayaa labaatan iyo laba doolar loorka oo digirta ah digirtayna hiiraan wuxuu ahaa jiray lixdan doolar ahaa jiray hadda lixdan iyo shan shan doolar oo ku daray diirta shabeelle afartan ahaa jirtay hadda waxay marihaysaa konton iyo afar doolar afar iyo toban doolar ay ku dartay salbugtada waxay ahaa jirtay iyo sheeg konton iyo siddeed hadda lixdan iyo shan ay maraysaa toddoba doolar lacag ay ku dartay qamadi caddaha oo kaleeto soddon ahaa jiray soddon iyo afar oo noqday qamadi madoobaa labaatan iyo labaa la gadi jiray labaatan iyo laba noqday waxaana keenayso malxiisada oo kacsan asal waxaan ku gadi jirnay masagada labaatan iyo siddeed doolar aan ku gadi jirnay loorka galleyda waxaan ku gadi jirnay toban iyo siddeed doolar digirta waxaa ku gadi jirnay lixdan ay ahaa jirtay shan doolar ku darsan diirta shabeelle afartan iyo koob afartan iyo laba ay wax iskaga ahaa jirtay hadda konton iyo afar ay maraysaa Ee, salbugtadoo kaleeto qiimaheeda way ka saraysaa waxbay ku daray waxaan ilaahay ka rajaynaa inay hoos usoo degaan insha allah Sare u kacan ayaa la dareemaa markay hoos u dhacaan wax soo saarka dalagyada beeraha dalka iyo xilliyada ay jiraan fatahaadaha iyo abaaraha.